bismillah aad baan idin salaamay marka hore waxaan idin soo wacay walaal bayaanka aad aragtayna kolley jabhadda soo saartay ayuu daaran yahay waxaa jira sidaad bayaanka aan ku cadaynayba laga soo bilaabo laba iyo tobankii bishan muddo dhowr beri a waxaa socday weeraro isdaba jooga oo dadka soomaalida ehe xuduudaha la yska galo dadka soomaalida iyo dadka oromada ah oo dagaallo lagu soo qaaday oo oo safan min zone liban mooyaale ilaa iyo tulli guuleeda jigjiga dusheeda marka arrintaas oo si qorshaysan oo muxuu ahaayey organizer u eg oo ay dhanka soomaalidana sidii doorarkii hore ay u qaadan jireen ayna maamulka ka dhex muuqanin dad shacaba ay aada maaragtay wax loo gaadhsiiyey arrintaasay jabhadda bayaan ka soo saartoon ka hadlayna wixii ugu dambeeyey ee dagaalkaas aad ka maqlayseen maxay yihiin khasaaraha iyo xaalka siduu yahaybo saddexdii beri ee udambeysay dad ka badan konton ruux baa dhintay oo duqey iyo caruur iyo dumar iyo maamul civiliana ay ku jiraan iyo maxkamadihii dad shaqaale ah marka warar aada looga xumaado iyo dad wadar loo aasay guryo la gubay ceelo la aasay beere la gubay hanti badan oo la xaaqay si aada moodo yacni in maamulka o b d o-da ee gobolka oromada uu si organizing u diyaariyey oooo crime u eg baa dhacaya marka arrintaasi cawaaqib aada u xun bay yeelanayso aada iyo aada u waa gartay maxay tahay caddaana hirmoogo waktigan oo etoobiya isbedelo ay socdaan oo wax badan la dareemayo maaragtay isbedeladaasi in dagaaladan haatan ay socdaan qabaa'ilaadka u dhexeeya soomaalida iyo oromada maxaa sal u ah wallahi mararkii hore t b l f baa dagaaladan ka dambeysay oo colaad iyo isnaca abuurtay ha yeeshee hadda aad iyo aad bay nagu tahay hadda dadka oromada oo gobolkoodii muxuu ahaayey iyagu maamusha oo dawladdii dhexe maamula oo dadka soomaalida iyo dadka oromadu waa dad wada dhashay oo kushitiga oo isku diin oo isku dhaqan oo iswada dhalay oo isku isku isu baahan oo soomaalidu intay oromada ubaahan tahay in ka badan bay oromadu soomaalida ubaahan tahay marka caqligu wuuna siin kari layahay sababta wa waan garan kari lanahay markay isgarabsan lahaayeen muxuu ahaayey eiskaalmayn lahaayeen muxuu ahay isdhisi lahaayeen iscaawin lahaayeen eheshiin lahaayeen enabdi lahaayeen ummadaha kale anfici lahaayeen iyaguna is anfici lahaayeen hamigaas anaga noo muuqday duruudana ay ay u haraysnayd waxaad ku celcelisay t p l f dadka aan aqoonin t b l f maxaa laga wadaa waa ururkii tigreega ee dhowr iyo labaatanka waa xisbigii talada hayay
xisbigii talada hayay ee gobolka tigreeg kasoo jeeday ee ummadaha gaar ahaan dad yooga xiso ah sida kushitig oo kale aada isugu diri jiray canfarta iyo soomaalida canfarta iyo oromada oromada iyo soomaalida sidaamada iyo oromada sidaamada iyo iyo derisyada kale arrimahaasay caan ku ahaayeen laakiin hadda ayaga taladii gacanta kuma hayaan maxaa loogu malaynayaa inay ayaga qeyb ka yihiin waxaan colaadii hore abuurideeday ku lug lahaayeen ha yeeshee hadda waxaan is leenahay waxaan filayna hadda inay degtay waayo dhadeer isturtuur iyo si yar qabiil oo shacaba isturtuurida way jirtay laakiin way sii damaysay usbuucii u dambeeyey waxaana ragnaa inay inay dib u abaabulan tahay oo hal dhinacna uu aada uga socday muxuu ahaay hujuumku xogta aan ururinayn sidaa weeye dhinaca marka waxaan is leeyahay maamulka o b d o da arrintaa abaabulaya waa gartay waxaa jirta warar sheegaya waayadii ugu dambeysay toddobaadyadii ugu dambeysay in onlf iyo xataa ra-iisul wasaaraha cusub wadahadalla ay u bilowdeen marka adinka xataa maxaa ra-iisul wasaaraha ugu sheegi weyseen oo u dhihi weyseen xaaladan in la qaboojiyo ama la dejiyo ama dowladda ay soo gacan geliso oo ay dhex gasho ayay ku fiican tahay annagu fariintaas meediyada marinay annagoo la hadlayna dowladda dhexe annagoo la hadlayna shacabka oromada iyo maamulkooda annagoo labada shacbi ee soomaalida iyo oromadaba la hadlayna marka mawqifka anaga waxaan is leeyahay dowladda ra-isul wasaaraha iyo kuwa goboleedyaduba way ka dheragsan yihiin iyo labada shacbiba waayo onlf mabda waxay aaminsan tahay labada shacbi inay isku dan yihiin isku taariikh yihiin isku asal yihiin isku maslaxa yihiin juqraafi iyo dhaqan iyo diin iyo taariikh iyo dhalasho wadaagaan ninkii isku diraa inuusan wax badan ka faa'iideynin inay iskuran yihiin wada iscaawin doonaan nabdina doonaan iskaashana doonaan marka in lagooyo oo waktiga ka luminayso una ay tahay inta la samaynayo arrintaa waan ku celcelinay isku kalsooni darina nagama ahee dad isku kalsoon baanahay anagu waxaan qabnaa in shacbi loo baahan yahay aan nahay labada shacbina ay isu baahan yihiin marka mawqifkanagu waa mid saa run ku dhisan oo geesinimo ku dhisan oo doorkiisa qaadanaya dulmina aan ogolayn weeye marka dawladda waxaan ka wada hadlaynaa arrimaha anaga kale ee wada muxuu ahay ay katalinta iyo mustaqbalka etoobiya iyo mustaqbalka dadka soomaaliyeed ayaan ka wada hadlaynay arrintanaa soo noqnoqo ismaan aan lahayn waa garta siyaasadda ra-isul wasaaruhuna waxay u ekayd mid nabadayn ah oo walaaleyn ahoo kuwa wada dhashe ee kushitiga iska daaya kuwa kale ee etoobiyaanka kale iyo inuu walaaleynayo marka dee meesha maanaan ka filanin bohol